dowladda masar ayaa taageertay tallaabooyin uu dhowaan qaaday madaxweynaha tunisiya kays saciid kuwaas oo uu xukuumadda ku kala diray islamarkaana baarlamaanku uu howlihiisii ku joojiyey warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahire ka soo diray wariyaha v o e da xuseen cismaan daxnuuni wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar saamix shugri ayaa sheegay in dowladda masar ay ku taageerayso madaxweynaha dalka tunisiya kays saciid tallaabooyinka uu qaaday isagoo ilaalinaya deganaanshaha dalkiisa saamix shugri ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu magaalada tunis uu kula kulmay madaxweynaha dalka tunisiya kays saciid madaxtooyada dalka tunisiya waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar u gudbiyey madaxweynaha tunisiya fariin uu ka siiday madaxweyne cabdulfataax asiisi taasoo lagu sheegay sida dowladda masar u taageersan tahay tallaabooyinka taariikhiga ee uu qaaday madaxweyne kays saciid si loo gaaro rabitaanka shacabka reer tunisiya sidoo kale qoraal ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa lagu sheegay xukuumadda qaahira in ay ku kalsoon tahay madaxweyne kays saciid inuu ku hogaamiyo dalkiisa dhabaha toosan ee dastuuriga dhinaca kale madaxweynaha dalka tunisiya ayaa xaqiijiyey rabitaankiisa ku aadan sii wadidda xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ee hadda ka dhexeeya labada dal isagoo ku nuuxnuuxsaday in amniga iyo xasiloonida masar ay qayb ka tahay amniga iyo nabadgelyada tunisiya bayaan ka soo baxay madaxtooyada tunisiya ayaa lagu sheegay madaxweyne kays saciid u mahadceliyey dowladda masar sida ay u garab istaagtay tunisiya markii ay la daalaadhacaysay cudurka safmarka ahi ee covid sagaal iyo toban maalintii sabtida ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka algeria kaasoo sheegay in masar ay si weyn ay u taageersan tahay waxa ay mas-uuliyiinta tunisiya samaynayaan si ay u gaaraan nabadgelyo iyo xasilooni qoraal kale hore ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda kaahira ayaa ku baaqayay in lagama maarmaan tahay in laga fogaado rabshadaha ka dhanka hay-adaha dowladnimada ee tunisiya si loo ilaaliyo danaha amniga iyo horumarka dadka reer tunisiya arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha masar iyo algeria hore ay ugu heshiiyeen inay iska kaashadaan sidii loo xakamayn lahaa xiisadaha siyaasadeed ee ka allowsan dalka tunisiya dalka tunisiya oo dhaca waqooyiga afrika ayaa wajahaya xiisado dhinacyada siyaasadda iyo dimuqraadiyadda kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu kala diray xukuumadda islamarkaasina shaqojoojin uu ku sameeyey baarlamaanka inkastoo markii dambe awoodda baarlamaanka uu soo celiyey dalka tunisiya oo ah dalkii ugu horeeyey oo uu ka dhacay kacdoonka carabta sannadii labada kun iyo koob iyo tobankii ayaa noqday dal si nabadgelyo ah u guulaystay kacdoonka shacbiga kadib markii uu dalkaasi isaga cararay madaxweyne zayn al caabidiin oo muddo dheer xukumayey dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qahira